جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon oo warka subaxnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weerar cagmarina ku qaaday xeryaha murtadiinta ee deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka warbixisay weeraro si ba-an loogu xasuuqay murtadiinta oo ka dhacay deegaan dhacabariga wilaayada hiiraan dowladda salibiyadda ugandha ayaa qirtay in askar looga laayay camaliyadii istishhaadiyada ahayd iyo dagaaladii dhowaan ka dhacay duleedka degmada afgooye kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool culummada iyo odayaasha dhaqanka ayaa kusoo gebagaboobay deegaanka buurdhuxunleh ee wilaayada islaamiga ee bakool kooxda ridada soomaaliya ayaa sii kordhisay afduubka ay u geysanaysa shacabka maatida ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho beesha ajuuraan oo ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyad xoola nool ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ah ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee dagaalka جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa isniin toddobiyo labaatanka bisha dulxija sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weerar cagmarina ku qaaday xeryaha murtadiinta ee deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaan goordhow wax ka weydiinay walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow maxamuud jazaaka allaahu khayran walaalka abuu xasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax isniina taariikhdu ay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha dulxija sannada kun afar boqol afartan iyo lix xijri kadib dugshadii salaadii subax ee saaka ciidamada mujaahidiintu waxay weerar culus ku qaadeen laba xero oo maleeshiyaadka murtadiintu ay ku leeyihiin deegaanka barujeed oo ah deegaan dhaca duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu dhowr jiha ayay ka weerareen labadaasi xero bilowgii weerarkana maleeshiyaadka murtadiintu waxay bilaabeen inay cagta wax ka dayaan oo ay xerada isaga cararaan daqiiqda kadib ciidamada mujaahidiinta waxay si buuxda ula wareegeen gacan ku-haynta labadaasi xero ee murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka barujeed ee duleedka magaalada baydhabo kolonyo murtadiin ah oo gurmad ah ayaa waxay kasoo baxday magaalada baydhabo iyadoo doonaysay inay u gurmato maleeshiyaadka murtadiinta ee lagu weeraray labadaasi xere cagtana wax ka dayay inta udhexaysa barujeed iyo baydhabo ayaa waxaa ka dhacay weerar kamiin ah oo loo dhigay kolonyadii murtadiinta ee gurmadka ahaa iyadoona markii xabadda ay ku bilaabatay durbadiba gaadiidkoodu ay kala wareegeen waxayna dib ugu carareen magaalada baydhabo iyagoo wata khasaare dhimashiya dhaawaca khasaaraha hordhac ilaa iminka inoo xaqiijiyeen saraakiisha mujaahidiinta ee horkacaya ciidankay mujaahidiinta ee saaka weerarka culus ku qaaday labadaasi xero ee ku taala duleedka baydhabo waxay inoo xaqiijiyeen in dhimashada hordhaca ilaa iminka la haya sideed murtad sideedaasi murtad lix ka mid ah waxaa lagu dilay xerihii la weeraray labada kalena waxay ka hareen iyagoo meydad ah kolonyadii gurmadka ahayd ee murtadiinta ee kasoo baxay baydhabo markii kaminka ay ku dhaceen kala firayay dib ugu laabtay magaalada baydhabo sidoo kale saraakiisha mujaahidiintu waxay noo xaqiijiyeen inay jiraan maxaabiis nolosha lagu qabtay oo mujaahidiintu nolosha ay ku hayeen kuwaasoo kamid ah maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugnaa labada xere ee saaka mujaahidiintu weerarka ay ku qaadeen sidoo kale saraakiisha mujaahidiintu waxay intaas inoogu dareen inay jirta qanaa'im kala duwan oo allah falligiisa mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen kuna qaniimaysteen weerarka lagu qaaday labada xero ee murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka barujeed ee duleedka magaalada baydhabo walaalka abuu xasaan weerarkan saaka ka dhacay duleedka magaalada baydhabo waxau imaanayaa xili shalay weerar culus oo khasaare culus lagu gaarsiiyey murtadiinta allah fadligiisa uu ka dhacay duleedka deegaanka ceelqooxle oo ah deegaan dhaca duleedka degmada moqokuri ee bariga wilaayada hiiraan weerarkii shalay ka dhacay bariga hiiraan wuxuu ka mid noqonayaa weeraradii ugu khasaaraha badnaa murtadiinta mudooyinkii dambe soo gaaray allah fadligiisna waxayna dhimashadii dhaawaca murtadiintii shalay lagu xasuuqay duleedka eelqoxole ay gaartay toddobaatan iyo laba murtad oo soddon iyo saddex waa dhimasho soddon iyo sagaalna waa dhaawac idaacad islaamiga ee andalus ayaa waxay heshay magacyada qaar kamid ah murtadiintii dagaalkii shalay lagu laayay murtadka koowaad waa muuse cabdulle axmed tuure murtadka labaad waa cali xuseen caraale cali jilibey murtadka saddexaad waa busuq jowlaal raage murtadka afraad waa carabo maxamuud fiidow murtadka shanaad waa muumin macalin axmed murtadka lixaad waa cabdulaahi muumin cabdiyare walaq murtadka toddobaad waa goore odowaa cabdi raaga murtadka sideedaadna waa cilmi xasan daguur intaas waxay ka mid yihiin magacyadii aan helnay murtadiintii lagu laayay dagaalkii shalay ka dhacay duleedka ceelqoxle ee bariga wilaayada hiiraan gaar ahaan deegaanada hoostaga degmada muqokori sidoo kale waxaan helnay magacyada qaar kamid murtadiintii lagu dhaawacay weerarkaasi waxaana kamid ah murtadka koowaad waa muumin xasan caruud murtadka labaad ee dhaawac ah waa ibraahim cali gaab murtadka saddexaad ee dhaawac ah waa cismaan maxamuud garas murtadka afraad ee dhaawac ah waa cabdulaahi looley murtadka shanaad ee dhaawac ahna waa cagajabey cabdulaahi fiidow murtadka lixaad ee dhaawac ahna waa maxamed maleesiyo murtadka toddobaad ee dhaawac ahna waa maxamed rooble oo ah sargaal waana dhaawac garaaba murtadka sideedaadna waa cali jilboole murtadka sagaalaadna waa cabdulaahi yuusuf qaarmadow intaasna iyagana waa dhaawacyo marka walaalka waxsaano weerarkan shalay ka dhacay duleedka degmada muqkori iyo weerarka saaka ka dhacay duleedka magaalada baydhabo oo ah deegaano kala dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxay imaanayaan xilli ciidanka mujaahidiintu allah fadligiisa ay sii kordhiyeen weerarada lagu naafeynayo cadowga allah ee duulaanka sharcaldarka kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga iyadoona allah fadligiisa weeraradan ay imaanayaan xilli allah isdabajoog inooga dhigeen nasriga allah subxana watacaala uu ku xaqiijinaya gacmaha addoommadiisa mujaahidiinta waa jihaadukum mubaarak aad buu u mahadsan yahay toyshow wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka warbixisay weeraro si ba-an loogu xasuuqay murtadiinta oo ka dhacay deegaan dhacabariga wilaayada hiiraan marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya xilli maalinnimadii shalay weerar cagmarin ah ay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen xero maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin duleedka deegaanka ceelkooxle ee wilaayada hiiraan kaasi oo khasaare xoogan loo gaarsiiyey murtadiinta ayaa waxaa weerarkaasi ka warbixiyey wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan shaquuleed abunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka warbixiyey weerarkii ka dhacay bariga hiiraan ee sida baan loogu xasuuqay murtadiinta iyo sidoo kale khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi duleedka moqokori ayaa ilaahay subxaana watacaala cadowgiisa shahaadada dirirka ah iyo mujaahidiinta xaqu dirirka ah ay ku kulmeen dagaallo culculus oo waabarkii iyo mar dhexe socday baana meeshaas ka dhacay meesha hadda wax ka dhaceen waa meel isgoys ah waxaa lagu magacaabaa muqlayga gaycad baa lagu magacaabaa waa meel istaraatiiji ah markii dhan loo fiirsho waana duleedka degmada moqokori inta hadda ay xaqiijiyeen walaaluhu baktigu waa soddon iyo saddex wararka qaar waa ka badanayaan laakiin annaga hadda inta aan dul istaagnay oo walaaluhu arkeen waa soddon iyo saddex dhaawacuna waa soddon iyo sagaal waana ka badan karaan oo intaasu haddaba waa laga badanayaa laakiin ma rabno in waxaan sugnayn aan sheegno ilaahay nicmadiisa iyo fadligiisa iyo nasriga uu mujaahidiinta siinaya mudanna in ilaahay looga shukriyo subxaana wa tacaala weeye waa goob hadda ay ku sugan yihiin mujaahidiinta si buuxdana ay gacanta ugu hayaan ilaahay cadowgiisina oo ka holeelay oo ay ka jabeen baktigoodiina ay ugu carareen weye macnaha waa meel ay mujaahidiinta joogaan ugu dambeyntii sheekguuleed abunabhaan ayaa fariin baaqa u diray dadka la khalday ee ku nool bariga wilaayadii hiiraan ee ku dhammaaday dagaalka u dhexeeya xaqa iyo baadilka islamarkaana loo adeegsanayo la dagaalanka shareecada islaamka oo ay horey ugu hongoobeen saliibiyiinta duulaanka ku soo qaaday dalka ee diyaaradaha ku taageeraya waxaan baaq u diraynaa dadka la khalday wakhaasatan dadka ku nool wilaayada islaamiga hiiraan barigeeda dadka khaldamay oo cadowga uu khalday oo dantooda la gafsiiyey sida hadda ay u muuqatana dad lagu dheelayo oo yacni lacib xun uu meesha ka muuqdo dadkaa talada laga khalday dadkaas maskaxdooda la khalday maanta cali jeyte iyo sanbalolshe iyo dabageed iyo xasan guurguurte xigta uma aha dadka ahalka aan nahay oo xawaadle oo dega dhulkaas bariga dagaalka aad gasheen waa dagaal adinka aadan lahayn cidiidan abaabushayna waa cidaan adinka idin matalin waa cidaan diin ahaan idiin matalin waa cid laasha beena idiin sheegatay wallaahi waa cidaanad isku dan ahayn haddii shalay la khaldamay soomaalidu waxay tiraa jidkii habeen la gafay maalin loo noqoy ilaahay subxaana watacaala addoommadiisa waa khaldamaan ilaahayna waa usoo laabtaan cid kastoo ay wax ka khaldameen soo noqda gadaal usoo laabta fikira warka aan caawa idin leeyahay waa war qof xigta u idin yidhi qof ay mas-uuliyada ka shanqarayso oo ka qaylisiinaysa waru idin yiro weeye dadka islaamnimo ku daqanaya war dadkan annaga waxaa naga hadashiinaya dareema dadkeenna aan badbaadino goob walba oo laysku taga maxaa looga tagaa xasan muuse oo maanta goobta guriga uu dagaal ka socdo waa guriga xasan muuse mas-uuliyad baa nakala- naga saaran gurigaas waa guriga nabadda ahaa waa guriga beecada ee ballanka lagu galay waa guriga shareecada ilaahay ka shaqaynaysay guri walba oo oo ka mid ah deegaankaas waa guriga ay ku jirtay dacwada ay gashay maanta maxaa yaallo aw adduunyadii awa diintii awa akhlaaqdii awa wiilashii xaggee la aaday dadkaan le'anayo oo daadsan oo meydkoodu bannaanka yaallo ma shareeco alle xaq ilaahay baa la hor istaagi karaa wallaahi inaan la hor istaagi karin laakiin annaga maxaa naga qaylasiinaya intii aan hadaya sheegaan naga qaylaysiinaysa garashada ha shaqayso dadnimada ha shaqayso islaamnimada ha shaqayso qodobka waxaan leeyahay dadkaas dagaalkii ka dhacay duleedka deegaanka ceelkooxle ayaa lagu dilay in ka badan soddon iyo saddex murtadiin ahaa halka ay ku dhaawacmeen soddon iyo sagaal murtadiin ahaa waxaana weerarkii shalay uu noqday mid arbaaxo xoogan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka riddada ee ku sugan qaybo ka mid ah bariga wilaayada hiiraan mahadsanid marwan dowladda saliibiyadda ugandha ayaa qiratay in askar looga laayay camaliyaddii istishaadiyada ahayd iyo dagaaladii dhowaan ka dhacay duleedka degmada afgooye nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya markii ugu horreysay dowladda kaafirada yuganda ayaa war ka soo saartay camaliyad istishaadi ah iyo dagaallo dhowaan ka dhacay duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose halkaasoo lagu beegsaday kulmiyo ciidamada kufaarta afgaanta ka tirsan iyo maleeshiyaad murtadiinta ah afhayeen u hadlay militariga yuganda oo lagu magacaabo felix kuliyugye ayaa waxa uu xaqiijiyey in ugu yaraan toddoba askari dowladda yuganda looga dilay weerarka ka dhacay gobolka shabeellada hoose shir jaraa'id oo uu qabtay ayuu afhayeenkani ku sheegay in khasaaraha ciidamadooda ka soo gaaray camaliyadaasi uu yahay mid xanuun badan waxauu sidoo kale intaasi ku daray in ciidamada lagaga dilay weerarkan ay qayb ka ahayeen askar yugandes ah oo garab siinayay maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan oo dhaqdhaqaaqo shahaadaladirannimaha ka waday duleedka degmada afgooye camaliyadan iyo dagaallo xoogan oo dhacay bishan dulxij ayaa allah fadligii lagu dilay siddeed iyo labaatan askari oo yugandes ah halka lagu dhaawacay ku dhowaad konton kale iyadoo cadowga looga gubay saddex gaari oo laba ka mid ah ay kala ahaayeen taangi iyo taaw dowladda silbiyadda yuganda oo inta badan qarisa khasaaraha askarteeda ku gaara dagaalada ay kaga jirto soomaaliya ayaa mararka qaar qirata in askar lagaga dilay dagaalada taasoo ay dadka qaar aaminsan yihiin inay ku timid cadaadis xukuumadda kambaale kaga yimid shacabkeeda kuwaas oo ay ka qariso wiilashooda ku le'anaya duulaanka saliibiga ah ee ciidamada yuganda kaga jiraan dalka muslimka ah ee soomaaliya mahadsanid abushayba kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool culummada ah iyo odayaasha dhaqanka ayaa kusoo gabagaboobay deegaanka buurdhuxunleh cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya waxa uu ahaa shirweyne heerkiisu sarreeyey oo ay ka soo qayb galeen culimaa uddiin nuqabo iyo wilaayadii islaamiga ah ee bakool kana dhacay magaalada buurdhuxunleh kaas oo intii uu socday looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay horumarinta dacwada boorinta jihaadka iyo in bulshada muslimka looga digo dhagaraha cadowga gabagabada kulanka waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa waxaana xigay kalimaad kala duwan oo ay madasha ka jeediyeen culimadii iyo mas-uuliyiintii shirka mushaarakayn sheekh ibraahim cali oo ka mid ah culimaa udiinka ayaa kelimadan goobta ka jeediyey aan magaalada meelaray ibraahim cali cabdulaahi waynaha ka qayb galay markaa shirkunkan ah oo aan dhehayay walaayada islaami bakool iyo culamaa udiinkii iyo nuqabadii dhammaan ka shirsanaayeen oo kataladaayeen baa ka qayb galay waana mayinka baxay aran eed an weynan badanu wali una markaan inin suubiyo imu culmo ka haynay omu dadkii maamulka islaami maamulka haayaan iyo nuqabadii wali liinku baahnay baa ka taladaayaan oo ummadan in la badbaadiyo diinjan in la badbaadiyo akhlaaqdii in la badbaadiyo oo adduunyadii iyo aakhiradii laka shaqeeyo wali unuba markaa haalkaasay inteeginayniba ka taladaani ilaahi subxaanahu watacaala mahneenka dhammaysa khayr wanaagsan bahneenka dhammaay wal qiimo badan hakubahay doorka ulmada zaman walba doorju marka teegaya ini marka cul- dadkii dacwada deersiyaano jihaadkii taxriidiyaano oo dadka munkaraadka ku reebano wanaaga faraano macruuf faraano doorju marka had iyo jarbakii teegu maarka sidoo kale waxaa nuqabadii kulanka ka hadashay ka mid ahaa malaaq muxiidiin guddoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada bakool shirka mayhaayay culummada iyo nuqabada oo galanta kahayta walaayada islaamiga ee bakool shiro mayhaayay eed muhiiman ah hadafka lukulahaay mayhaytay ilaahay mahadisu may dareeree hardangmeylinka dambayti gaalada guud ahaantii ilaahay ka burburiyaay ini umatu muslimiinta guud ahaantii ee taxriirka jihaadkaas ku qayb gaadaan doontunulas dafuul hor awalan walsa saaranaay nuqabada guud ahaantii iyo culummada iyo walaayaadka isinimadaysan cadowga ilaahay aan ku horseedaan oo maadaama gaaladii iyana waxyaabo badan iyo iyo la soo socoto iyo diyaarin kale ka jarta islaamkana mid oo usun eh, tajdiidiintaas la suubiyo haytay tanka badan waaliga wilaayada bakool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan oo dhankiisa gabagabada kulanka ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey ahdaafta kulanka iyo shaqooyinka lagu kala qaatay isagoona rajo weyn ka muujiyey midhaha kasoo bixi doona ahdaafta eh, la xaqiijinayay ee keentay qab- qabashada maaragtay eh, shirkan ama kulankan waxaa ugu horreeyey number kow shaqooyin oo sanadkii hore laisu diray oo odayaashii culimaa-udiinka iyo shaqooy- shaqooyin horey loo kala qaatay aa laisku wareysanayay wixii noo qabsoomay iyo wixii kale sanadkan cusub maadaama hadda fooda nugu soo yahayna in shaqooyin lagu kala qaato oo maaragtay howlo iyo shaqooyin lagu qeybsada hadafka ugu weyn kaasu ahaa iyo wax maanta maaragtay uu jiro iyo xaaladda dalka iyo siyaasadda guud iyo meelaha ay marayso maaragtay in la kala warqaato oo dadkan hooga yara ay ee lasoo update gareeyo intaasaa ugu muhiimsanayd jazaaka allahu khayr intaasoo uquul ah oo maaragtay allah subxaanahu watacaala barakeeyey oo dad culimmadii rabbaaniyiinta ahaa ee u taagnaa kitaabka allah subxaanahu watacaala difaaciisa iyo odayaashii dhaqanka iyaga naftirkooda ay u taagnaayeen hirgelinta shareecada islaamka intaasoo maskaxa iyo raggii eh, makaatibtii guud oo wilaayadu way wada joogeen runtii waxa waaye een, intaasoo maskaxa ee laisugu geeyey meeshii maaragtay laisugu geeyey waxaa kasoo bixi doona insha allahu tacaala Eh, miro dhal aad u weyn ayaa kasoo bixi doono shaqooyin waa lagu kala qeybsaday shaqan waa lagu kala qaatay wax hadda maaragtay gadaal idin- idinka keena la dhahayna ma ayna jirin inkasta maaragtay shaqadii iyo meeshii ku adnaa shaqa qaybsi baa jirtay wixii wilaayadu maaragtay ay qaadateen waa qaadatay wixii ugaasida loo diray waa loo diray Eh, golihii malaaqyadii jazaaka allahu khayra jazaa marka natiijo weyn oo aad u weyn baan aan ka rajaynayna insha allah kulamada caynkan ah ayay wilaayadu dhowr jeer qabatay si looga faa'iidaysto garaadka saliimka ah ee culimada ah iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee bakool mahadsanid cabdiqani kooxda ridara soomaaliya ayaa sii kordhisay afduubka ay u geysanaysa shacabka maatida ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho casaam carafaad ayaa warbixintan inoo diyaariyay muqdisho ayaa wajahaysa xaalad murug leh oo ka dhalatay tillaabooyin ciidan oo lagu afduubaya shacabka muslimiinta ah si qasabna loogu diiwaangelinayo mashruuca doorashooyinka ay waddo kooxda ridada murtad xasan guurguurte waxaana lagu soo warramayaa in laga bilaabo ifka xalane miisaanka dhuxusha tawfiiq saraha caymiska ekes kontarool balcad ilaa soos oo ay ka socdaan qafaal ballaaran oo ka dhan ah dadka rayidka ah maleeshiyaadka kooxda ridada ayaa la sheegaya in si bareer ay ku afduubayaan rakaabka saaran gawaarida kala duwan iyagoona geenaya goobo gaar ah oo qasab ku diiwaangelinayo xogaha ayaa intaasi ku daraya in dadkan lagu khasbaya inay isdiiwaangeliyaan iyagoo qoryo lagu hayo taasi ayaa muujinaysa in murtad guurguurta iyo qowlaystadiisa ay markan usoo bambaxeen ee shacabka kula kacaan jariimooyin weliba si ay u meelmarsadaan doorashadooda gaarka ah codkan idinku soo maqan waa qaar ka mid a shacabka muqdisho oo si aad ah uga dhex qaylinaya gaari ay saarnaayeen xilli qaab qafaal murtadiinta ay ugu dejinayeen si ay isku diiwaangeliyaan waxay tani muujinaysaa xilli guddoomiyaha gobolka banaadir murtad munga uu laba maalmood ka hor si rasmi ah u sheegay in guuldarrada ka timid mashruuca isdiiwaangelinta doorashooyinka qof iyo cod isagoona kiray in keliya boqolkiiba shan ay dadka isdiiwaangeliyeen halka boqolkiiba sagaashan iyo shan si cad u diideen mashruucan mahadsanid casaam ugu dambeyntiina beesha ajuuraan oo ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyad xoolo nool ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha dagaalka sida warbixintan uu ku hayo cusmaan axmed dhuubow iyagoo gudanaya waajibaadka allaha saaray ee ah difaaca diinta islaamka ayna tahay naf iyo maal lagu bixiyo waxaa bilihii lasoo dhaafay beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay u baratamayeen bixinta xoolaha kuwaasoo ujeedkoodu yahay in lagu difaaco diinta islaamka sidoo kalena lagu taageero mujaahidiinta dhowaan munaasabad ka dhacday degmada jilib ayaa waxa ay beesha ajuuraan ku wareejisay tiro xoolo ah iyagoona xoolahaasi ku sheegay inay ugu tala galeen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka qaar ka mid ah hoggaanka beesha ajuuraan oo xilligii xoolo wareejinta la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus ayaa waxaa hadaladooda ka mid ahaa anigoo ku hadlaya magacka beesha ajuuraan waxaan inta u fadhinaa inaan ku wareejinno xoolo nool aan u soo aruurinay mujaahidiinta safka hore ku jirto walaalahayna ah xoolahaas oo tiradooda ay tahay toddoba iyo toban neef oo cari ah walow hadda ka horeba aan bu-aalana xoolo badan ku bixin laba boqol oo eri ah mar ku bixinay bishii hadda naga dhammaatay labaatan iyo sideedeedii toban halaadoo geel ahaan haddana bu-aala ku bixinay degmada jirbina maanta waxaan ku- aan ku wareejinaynaa toban iyo toddoba neef oo cari ah waxaan halkan ku wareejinaynaa maanta toddoba iyo toban neef oo ari ah oon ugu talagalnay mujaahidiintu safka hore cidna nooma dirin qabiilka ayaa sadaqaystay jimcahan kasoo gudubnayna toban geela ahayd wax bu-aan lagu bixinhayay intaasoo xoolaha qabiilka isagaa la baxay cidna uma dirin marka isagoo jihaadka iyo khayrka iyo micnaha ku taageerayo intaas ayaan anaguna maaragtay walaayadu waxaan ku wareejinay annagoo qabiilka wakiil uga ah mar kale odayaasha qabiilka ajuuraan ayaa ballan qaaday in mujaahidiinta ay naf iyo maalba ku garab istaagayaan xoolahana ay qayb ka yihiin garab istaagga jihaadka waddada allaah waxaan rabaa mujaahidiinta meel kastay joogaan waxaan rabnaa ereyga hadda aan leenahay naga dhab waaye waxaad naga dayaysiin garabkiina ayaad naga dayaysiin beesha ajuraan aan nahay waad nagu tashanaysiin ilaahay idinkiis waad nagu tashanaysiin hii iyo hoolba waad nagu tashanaysiin naf iyo maalaad nagu tashanaysiin garabkiina aad naga dayaysiin ilaahay idinkiis guul waartaan idin rajaynaa ilaahay waxaan idinka baryaa kuwa ilaahay oo xafido inas ilaahay idinka dhigaa idin xafiday aan idin baryaa ma garan waxaa intaas inoo dheer marka qabeeshu naf iyo maal waxay la garab taagan tahay mujaahidiintu waxa weeye mar horena hadda kolley xoolahaas horaba loo bixiyey wixii had kadib ahna waa diyaar insha allah annaguna kolley kama saaxanayno wixii karaankeenna ah wabilaahi towfiiq isla bishaan ayay ahayd markii beesha ajuuraan ay tiro geel ah ku wareejisay maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale waxaana ka sii horreeyey boqolaal aray ah oo isla degmada bu'aale ay ku wareejiyeen aad buu u mahadsan yahay cusmaan warbixintiisu waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanay idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu